jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafa gurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gebagaboobay kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xihan masiirka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo brofesor daqare sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho lagu soo gebagabeeyey bismillahi raxmaan raxiim runtii aad baan idin salaamayaa bahda v o a maamulka iyo shaqaalahaba sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta walaalaha ee la fadhiya ee runtii arrintan gala qaybgalaya su-aashu waxay tahay si aad u aragtaa runtii aan waxaan u arkaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga ahaa in doorasho la aada soo jeedin bay horta ahayda ma ahayn go-aan la gaaray anugu runtii meelo badan waa igala quman yahay tusaale ahaan in doorasho dadweyne la aado aad baan u qabaa waa arrin fiican dastuurka qoran tahay sidoo kale in doorasho madaxweyne iyo madaxweyne ku-een la aado oo shacabku soo doortaana waa isbedel fiican oo runtii la samayn karo weeyo sidoo kale waxaa ku jira meesha xisbiye qaran in maaragtay la sameeyo oo ugu yaraan laba xisbi xaakim iyo wix kasi badan la sameeyo waa wax la samayn karo laakiin meesha waxaa weeyo soo jeedin bay iska ahayd lama gaarin intii badnayd haddii sidii xeerkii doorashooyinka ee labada kun iyo kow iyo labaatanka la ansixiyey dowladdii hore ansixisay ahaa doorasho dadweyne hadday tahay oo haddana for by five ahaa taa halisteeday leedahay marka aad baan u soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol laakiin waxaan u baahannahay in debate badan laga sameeyo oo runtii maadaama aynan ka maarmaynin doorasho dadweyne maadaama aynan xisbiye ka maarmaynin maadaama madaxweynaha jamhuuriyaddu ay fiican tahay inuu doorasho dadweyne ku soo baxo mustaqbalka haddana waa in la fiiriyo marka waxyaabaha caqabaadka ku hos jiri karaa oo ay ku jirto in four pointy five kii baarlamaanka la marsiiyo oo markaa uu noqdo caqabad kale oo mataqaanaa labaatanka sana ama boqolka sana soo socda aan laga log bixi karin mahadsantahay waa tahay maxamed mukhtaar haye
bismillahi raxmaan raxiim akhyaarta kalena waa salaamayaa runtii markaad su-aashu waa aragtidaada shakhsiga ah markaad fiiriso horta dokumentiga ah warmurtiyeedka kaas waa mid iska guud oo dee guud ahaan aan soo dhowaynayo balse markaad fiiriso hanaanka doorashada kaa waayo kan ay su-aalaha badan ay ka taagan yihiin documentigaas markaad fiiriso waa lix bage bageka ugu horeeya waa iska cover bage ama macnaha uun cinwaanka guud ayaa ku qoran balse bageka labaad markaad fiiriso waxaa ku qoran waxay ugu yeereen mabaadi'da doorashada marka mabaadi'da doorashada marka waxaa ku qoran doorashada inay ahaanayso doorasho madax bannaan inay ahaanayso mid nabdoon inay ahaanayso mid dhexdhexaad ah inay ahaanayso mid musuq lahayn inay ahaanayso mid hufnaanah kuna salaysan sharciga markaad fiirisa marka mabaadidaas la leeyahay waxay ku salaysan tahay doorashada balsena aad fiirisa dadka soo jeesiya ee fadhiya madasha marka laga reebo madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare xamsa iyo yuusuf marka laga reebo madaar gudoomiyaha gobolka banaadir marka laga reebo inta kale waxay soo maamuleen doorashooyin ayay soo maamuleen waxaan ay tilmaamayaan kuma astaysnayn marka taasaa xoogaa horta waxay isleedahay shaki badan gelinaysa dadka fariinta soo gudbinaya waxay ku soo dhaqmeen iyo mabaadidan ay sheegayaan horta waa midda aragtidayda shakhsiga ah taas ku aadan haddaan usoo gudbo marka aad ayay u fiican tahay waxa ay soo jeediyeen qaarkood sidoo kale nooca doorashada ay noqonayso waa waxyaabaha u baahan in laga wada doodo iyo nooca xukuumadda ay noqonayso oo ah in laga guuro baarlamaan oo loo guuro habkan madaxweynaha loo yaqaan marka arrimahaas haddii la yidhahdo waa arrimaha doodaha ay u baahan yihiin oo aragtida lagu kala duwan yahay doctor shaafi waa maxay aragtidaada ku aadan warmurti
golaha wadatashiga qaran warmurtiyeedkii ka soo baxay qodobo dhowr ah ayaa ugu muhiimsanaa qodobka in wejiga labaad dagaalka la galo in dastuurka la qabyo tiro in heshiisyadii hore la dhammaystiro iyo qodobka doorashooyinka in doorasho qof iyo coda la aado oo bulshadii soomaaliyeed ee curaadha lagu haystay loo fasaxo in ay iyaku maxay ahaydee codeeyaan waxaan isleeyahay shacabka soomaaliyeed mawaaqifta ku saabsan ama arrimaha ku saabsan doorashada xilligan mayna filayn saa darteed aad baa lais- lais- la isu weydiiyey inuun aroor inay madaxdii soomaaliya intay soo fadhiistaan ay dhahaan dalku doorasho wuxuu aadayaa hal qof iyo hal coda ee dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii ee baarlamaaniga ah wuxuu aadayaa nidaam ee madaxeed buu aadayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa Een, qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay waxaan qabaa marka ummadda soomaaliyeed si guud ahaan inay doorasho iyo ku- madaxdooda doortaan oo dadka ku matalaya siyaasadda ee inay doortaan aad bay iyay u sugayeen laakiin si guud ahaan marka qodobada la isu ge- la isu geeyo waxaad moodaa ee, madaxdu wakhtiga oo hore oo dowladdii hore waxaa lagu canaananhayay ama lagu haystay ama lagu eedeynayay in ay ee, doorashada qof iyo cod ah ay la dibdhacday dowladda waxaad moodaa in ay sanadkeedii hore ugu horreeyey bilowgii sanadka labaad in ay keentay saa darteed aakhirka waa laga heshiin doonaa oo heshiisyo danbaa lagu noqon doonaa laakiin si guud ahaan markaan darajo siino heshiiskaas waxaan qabaa heshiis soomaali soomaalida ka dhaadhacaya wasiir baafo marka la fiiriyo shirarkii golaha kan wadatashiga uu yeelan jiray marka la fiiriyo arintan waxaad moodaa inay ahayd wax dadka ayna sugaynin maaragtay oo isku soo bood noqotay Mm, arrimaha laga hadlayna waxay yihiin waxyaabo u baahan si miir leh oo degan oo wakhti la geliyo in go'aankeeda la gaaro marka ay, ah, guud ahaan markaad fiiriso ah, waxaad dhihi kartaa ee, wax looga fadhiyey ma ahayn tan iyo intii dowladdan cusub ay dhalatay ee, golaha uu xoogga saarayay ee, dastuurkii iyo qabyatirkiisa waxaana la bilaabay arrimihii ugu waaweynaa in laga- la- la- wax laga- wax laga yidhaahdo maarta marka waxaan filaynaa in ee, arrintaas meel lagu soo ogaan doono intaan arrintan aan aan loo soo gudbin tanna marka iyadan waa u geli doonaa aan filayaa maaragtay qaybaha dambe shirkan dowlad goboleedka puntland iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh dalka way ka soo horjeesteen arrintaasi maxaa caqabad ah oo ay ku keeni kartaa heshiiska ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran aan siiyo wasiir maxamed mukhtaar Ee, saddex arrin ayaa ii muuqda inay dhalan karto oo horta midda ugu horeysa oo ah qaybsan siyaasadeed sababtoo waddankan waa waddan hadda laysu dumayey laysku raadinayey een, sidii macnaha eh, loo yeeli lahaa siyaasad ee lagu midaysan yahay madaxweynahana astaantiisa waxay ahayd, eh, soomaali heshiis ah oo caalamkana heshiis lah soo marka horta taas waxaa laga yaabaa inay qaybsan siyaasadeed ay keento Eh, sidoo kale inay su-aal ka soo laabato sharciyadda iyo meelmarinta heshiisyada laftigeeda ayadana macnaha waa arrin kaloo caqabad ee keenayso Eh, sababtoo ah sharciyadii dee hadhow in la sameeyo waa arrin in la fuliyana waa arrin kale soo horta taasna eh, arrimahaas waxaa ka imaanaya culays Eh, sidoo kale marka arrintii ugu dambeysay oo ahayd in laga guuro eh, qaabkan eh, 4.5 ah ee loo guuro qaab kale ayaa laftigeeda waxaa laga yaabaa in lagu kala qaybsamo oo wadankii doorasho kala duwan inay dhacdo ama doorasho aan lagu wada midaysnayn ay dhacdo ama siyaabo kale oo aan hadda aan qiyaasi karin inay muuqdaan marka eh, waxaa muuqan doonta haddii aan la yidhaahdo haddaanan macnaha dee wadatashiga la ballaarin gogadasha la ballaarin ee dadka aanan laga soo qaybgelin la yidhaha waa laga soconaa waxaa suuragal ah in qaybtan siyaasadeed uu keeno oo wadankana dib u dhac u keeno waa mahadsantahay Eh, doctor shaafi Ee, heshiiskan waa heshiis siyaasadeed ay gaadheen golaha wadatashiga qaranka oo ay ka maqan tahay puntland Ee, saa darteed golaha wadatashiga saan og- ognahay heshiisyada uu gaadho waa wada ogol Ee, ma aha aqlabiyad laguma ee, laguma ansixiyo Ee, waa in ay maamul goboleed walba iyo dowladda dhexe ay isla ogolaadaan ee, waxa ay ku heshiinayaan saa darteed ee, puntland hadday maqnayd waxaan ognahay ee, siyaasiyiin sagaal ee, ka badan oo afar ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ay ku jiraanna way warkan war bay ka soo saareen ayna ay ku sheegeen in ayna ee, ku qanacsanayn sida uu wax u socdo murtida guud Een, waxaan is leeyahay ee, warkan hadda war sharci aha oo rasmi aha oo eh, ma aha baarlamaanka la horgeyn doonaa Een, shirar siyaasiana waa laga geli doonaa waxaan is leeyahay waa lagu lagu noqon doonaa si guud ahaan laakiin wadada uu qaaday wado wanaagsan waaye laakiin wada hadalka iyo heshiis in mar kale laga wada heshiiyo waxyaalihii ee golaha watashigu qaranku oo puntland ka maqan tahay ay soo saareen shirar baa laga geli doonaa kadib sharci buu noqon doonaa baarlamaanka la horgeyn doonaa saan isleeyahay marka waxaan isleeyahay caqabado way jiraan laakiin waa kuwo laga gudbi karo waa mahadsantahay wasiir baafo sidaad ogtahay shirkan dowlad goboleedka puntland iyo siyaasiyiin kale oo dalka magac ku lahaa kasoo horjeestay arintaas maxay caqabad ah oo ku keeni kartaa heshiiskan ay golaha wadatashigu wada gaareen sida hadda markii madaxweynaha uu ka hadlaya baarlamaanka uu sheegay waxa uu yidhi waxay ahayd go-aan aan soo gaarnin ma ahayn baarlamaanka la keeni doonaa baarlamaankaana go-aan ka gaari doona marka laba arrimood baa dhici kara in baarlamaanka uu noqdo baarlamaan si furan uga dooda uusan noqon baarlamaan fuliya wixii loo soo gudbiyo sidooda ausan fulin uusan noqon ama inuu noqdo mid laga shaqaysto uu maxaanku rahdaa siyaasadaasi galgalbada galaangalbada inta laga sameeyo iyadoo sideeda ay soo baxdo haddii marka talo aynan ku jirin siyaasiyiintii waaweynaayo dalka kan maxaanku rahdaa horena wax uga soo maamulay hadeertanna xiiseynaya in ay wax qayb ka noqdaan talooyinka waaweyn oo dalka kan masiirkiisa saameynaya iyo puntland oo ka maqan haddii baarlamaanka uu ka soo baxo go-aan ah sida tana la qaadanaya waxay noqonaysaa mid lagu kala jabay bay noqonaysaa rofeor daqare isla su-aashan runtii horta heshiiska golaha wadatashigaa soo jeedin bay ahayd lafteedu oo sida ay rabaan inay u maamulaan wadanka laanta fulinta dowladda ayuunbaa hadashay marka doodo badan waa ka imaadeen marka waxay la tahay laba dhinac baan ka fiirinaya markaa dadka aan xukuumadda maanta ku jirin dowladda dhexe aan madaxweynaha ka ahayn ama briminist ka ahayn aan madaxda gobollada ahayn waxaa u furan kaalin macaaridnima marka inay hadlaan oo ay comments ku darsadaan waa arrin la filayay madaxduna markay soo saaraysa arrintan inay midda imaanaysa way ku fikirayeen marka waxa ugu fiican baa waxay tahay macaaradku qayb ahaan isbeddel haddii la samaynayo waa inay isbedelka isha ku hayaan isbedelkaana waa inay commentooda ku dhiibtaan hadduu fiican yahayna waa in horta laga horreban taas waa mucaaradka hawl waajibaad baa saaran mucaaradka runti weyn gaar ahaan odayaasha hadda hadlay hadlay oo waaweyn iyo puntland laftigeedu dowladda laftigeedu go-aanka ay hadda gaadhay waxay noqonaysaa inay marketing fiican u samayso anugu waxaan hubaa in loo baahan yahay dalkan isbedel buu u baahan yahay saddex iyo labaatan sano ayaa nidaamkan four point five-ka ee fadhiidka ah ee runtii degmooyinkii gobollada isu gudbilaayihiin baa lala jooga xilli aan wax ku aragna way tahay in marka formali laga guuro runtii aad baan fiican tahay doctor shaafi qodobada heshiiska waxaa ku jira in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in laga guuray nidaamkii hore ay wax ku socdeen dalkuna uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen arintaasi qaab noocee ah ayay ku hirgeli kartaa horta si guud ahaan in dalku uu aado cod iyo qof iyo cod uu aado waa wax dastuurka ku qoran shacabka soomaaliyeed ay soo doortaan dadka iyaga madaxda u ah ee siyaasadda ku matalaya inay soo doortaan waa wax dastuurka ku qoran laakiin inii la guuro waxay u baahan tahay qaanuun inii la guuro oo dalka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo guuro waxay u baahan tahay uga horaysta maadadii qaanuunka ahayd in lagu xuso oo dastuurka wax laga bedelo oo baarlamaanku uu u fadhiisto oo uu sharciyad maxay ahayd rasmi ah oo lagu dhaqmo maxaa yeelay dalku hadda suu ku samaysan yahay dastuurku qabyadii ku qoran yahay waxaa waaye inuu ra-iisul wasaare iyo madaxweyne kala gaara inuu dalku ku dhaqmayo saa darteed maadada inii la guuro ah waxay u baahan tahay dastuur in loo sameeyo in sharci loo sameeyo iyo in laga heshiiyo oo heshiis siyaasadeedna uu la socdo waxaad ogtahay dowladda soomaaliyeed dastuurku maadaamuu qabyo yahay soomaaliduna in badan ayse soo khilaaftay mar walba waxaad ogtahay markii doorashada la gaadho heshiis siyaasadeed baa la aadaa marka waa inay siyaasiyiintu iyakuna ay ka heshiiyaan wasiir baafo horta awlan waxaan qabaa in aynan laba arrimood oo hadda go-aanka ku jiray madasha ka soo baxay ee golaha ka soo baxay oo laysku lifaaqay oo waxaa jira aan isku xirnayn arrinta madaxweynaha qaranka ma ku-xigeen buu yeelanayaa ma brime ministerka la bedelayaa waa arrin imaanaysa saddex sano kadib oo waktina loo haysto loo sugi karo maaragtay doodeed la geli karo arrinta doorashada golaha golayaasha deegaanka waa wax ku xiran dhaqaalihii loo baahnaa ma la haystaa waan ognahay soomaaliya waxa ka jira markaan wax dhaqaaqayno oo siyaasad aan ujeesanno cidda aan hoos galno aan warsanna waa la yaqaanaa oo aanu gacanta horsanno ninaan naga bixiya abaabulkii loo baahnaa waxaan xisbiyaha tartamaya la yidhi xisbi oo aan ka jirin deegaanka aan ka jirin oo aan la aqoonin inuu inta dhex tago dadka maxaan ku rahdaa ay codsiyaan wax sahlan ma ahan waxaa la rabaa in laysbaro dadka iyo axsaabta in laysbaraa la rabaa hawshaasna muddo sanada kuma dhammaan karto shuruucda hadeertaan taagan kuwii aan ogeyn meesha waa ka baxeen waxay u baahan yihin shuruucdaas in laga shaqeeya waqti sanad gudihiisa ah hawsha doorashada la sheegayo ma ku qabsoomi karto rofeor daqare qodobada heshiiska ku jira waxaa kamid ah in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo coda iyo in hanaankii hore loo guuro loo guuri doono nidaamkan madaxweyne iyo ku-xogeen arintaasi siday ku hirgeli kartaa runtii waa laba su-aalaadoo runtii ishuwan doorasho dadweyne in la qabto ama waa nidaam dastuurio hadda inoo jira waana la samayn karaa waa easy waxaan u malaynayaa waxaa layihi laf se u jabtaa loo kabaa problemka koonfurta soomaliya anugu horta aad uga hadlaa waxaan isleeyahay hadda gobolka banaadir aan joogno toddobiyo tobanka degmo waa laga qaban karaa doorasho waa laga qaban karaa ama toos loo dareera ha noqoto ama selection ha la sameeyo hadda korna waa la sameeyey heer gobol iyo heer degma waa la dhisi karaa doorashaday ka mid tahay koonfur galbeed runtii waa meesha ugu ballaaran iyadna labaatanka degmo kulli waa xor siddeed tobanka ama sagaal tobanka degmo waa laga samayn karaa haddaan two free a la samayn karin waxaa la samayn karaa mid selectiona kulli waa saas marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la samayn karo taas waa taas midda kale weyn ha inoo dambaysaba waqti dheer baa ayaa ka xiga midda kale ah hanaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo runtii dastuurka xaggiisa taabanaysa dastuurka hadda heshiis siyaasadeed baa soo baxa waa kada laga qeylyahay in dastuurkan la sameeyo laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne wuxuu ahaa saddex boqoloo qof oo imbagaasi gacanta u taagtay buu ahaa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan heshiis siyaasadeed waxaa lagu jebin karaa heshiis siyaasad oo kaleeto meel lagu ansixiyay ma jirto labada kun iyo labaiyo tobankii golihii ansixinta dastuurka ee laisku geeyey iskool bulisiy anigu ka mid baan ahaa cutubka shanaad baan madax ka ahaa sideed boqol oo ergey baa wax qororta waxyaabihii aan qornay waxaa ka mid ahaa sistamka in hadda jira laga guro baarlamaanteeriga baarlamaanteeriga in madaxtooye lagu daro waxaa ku jiray madaxweynihii madaxxukumeen laga dhigo wax allaale wixii ergadii ansixisay wixii laisku raacay oo dhan inta la laabay baa qorshii hore loo watay marka dastuurka maanta inoo yaala waa political agreement haddeerna anigu waxba kama qaba haddii political agreement lagu bedelo waxba kama qabo waa tahay wasiir maxamed mukhtaar ansiir hanaankan ah madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ma aha hadda soomaaliya wax ku cusub markaad fiirisa dhammaan dowlad goboleedyada ee dastuurkooda wuxuu sheegayaa inay leeyihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen marka horta dhanqaqaas wuu ka jira midda keliya oo hadda harsan waa midaan federaal dada marka waxay ku doodayaan dheelitir siyaasadeed ayuu samaynayaa oo qabiiladii ayuu isu dheelitiraa marka su-aasha ayaga laftooda kusoo laabanaysa waxay tahay haddii la rabo hal qof hal cod loo guuro den see loo hubina marka dheelitirkii qabiilka marka haddii la yidhahdo arrinta qabiilka hala dheelitiro hadda meesha unbay taagnaanaysaa marka waxay noqonaysaa laba boqol todobaatan shantiina in la dheelitiray noqonaysaa kadibna dee marka wax macno badan ay samaynaysa codayntii ma laha haddii aa marka aa loo soo gudbo doorasho hal qof hal coda ugu yaraan ilaa sideed shay ayaan filayaa inay dhacday inay ugu muhiimsantaa oo midda ugu horreysay tahay horta waa in heshiis siyaasadeed uu dhaco sidoo kale macnaha waxyaabaha uu taabanayo heshiiskan waxaa ka mid ah in dastuurka waxyaabo laga bedelo sidoo kale waxaa loo baahnana shuruuc oo ugu horeysa sharciga muwaadinka yaa xaq u leh inuu codeeyo ilan qof walba aan waddanka joogda iskama codayn karo waa inuu jiro sharci muwaadinimada soomaaliga ee qofka sheegaya waxaa mid ah sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada waxa shuruuc badan ayaa u baahan horta in la sameeyo dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan qodobadii ugu waaweynaa heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horey wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha aan u soo laabta barnaamijka heshiiska ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran waxaa qodobada ugu muhiimsan ka mid ah in doorashooyinka dowlad goboleedyada ay soo horreyn doonto oo sanad kadib iyaga la qaban doono marka la fiiriyo haddaba xaaladda amniga dalka iyo deegaanada qaar aanay weli dowladdu gacanta ku hayn sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan ansiiyo cabdi baafo awalan horta muxuu ahaa in doorasho ay dalkan ka dhacdo qof soomaaliya oo diidan lama arko waxaa laysku hayaa waxaa weeye goorma weeye goorta ugu habboon qaabka loo qabanayana qaabkee ugu fiican oo heshiis lagu yahay maarta marka doorashadaas hadeertaan maxaan ku dhahdaa qabashadeeda sida haddii ay tahay aan marka aan ka dhawaajiyey muddada loo qabtay oo ah bisha juun soo socota sanadka soo socda ma ku qabsoomi karto suuragal ma aha suuragal maahan wax kastoo la sameeyo suuragal maahan dhinacyo badan mataqaanaa ay ku jirto arin qofku waxaa la rabaa ee, amniga laftirkiisa ah, inuu qofku uu ku kalsoon yahay uu soo bixi karo oo imaan karo oo safka geli karo oo gurigiisa ku noqon karo isagoon cabsi qabin Mm, dadka wax maamulayana ay u suurageliyaan qofka soomaaliyeed xaqiisa inuu guto oo xaqana uu yahay codkiisa in meesha uu joogo loogu geyn karo maarta taasina way adagtahay hadeertaan rofeor daqare marka la fiiriyo marka xaaladda amni ee dalka iyo in deegaanada qaar aanay dowladdu gacanta ku hayn sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malay horta ee, een, hadalka odayaasha waxaa waxay u soo saareen inay sanad gudaheed waddan ku xoreyn karaan saasaan ugu qaatay cilladdu waxay naga haystaa gobollada aan isku socon karin from gaalkaya to badhaadhe waxaan u malaynayaa marka horta inay qorshaha ugu jirto inay amniga sugaan haddii amniga sugaanna waa la samayn karaa hal hal- hal qodobna waa muhim doorashada aan ka hadlayno ama ay odayaashu ka hadlayaan looma fahmi karo boqol kiiba boqol doorashadii saxda ahayd ee la yaqaanay caadigahayd Ee, sida ku qoran jabtarka shanaad ee dastuurkeenna qaab dhismeedka dowladeenna waxa waaye dowlad dhexe oo dowlad ah dowlad goboleed dowlada iyo dowladaha hoose wax badanna waan ka hadlay runtii ani xitaa nidaamka dowladaha hoose hadda inoo dhisaan xitaa oo hadda wax un la bilaabo xitaa wax wixii wax kastay dhaantaa waxaan u malaynayaa konton iyo lix degmo weeye tobankan gobol markii laga hadlay galmudug hirshabelle banaadir Koonfur- koonfur jubbaland waa konton iyo lix sidii markii la eego xayndaabkii dowladdii hore degmooyinkii hore la sameeyey way ka badnaan karaa intaa haddeer haddii intaa xitaa counselskii la sameeyey oo laamihii fulinta la sameeyey oo nidaamkii garsoorka la sameeyey oo ururadii bulshooyinka degmooyinka la sameeyey xitaa lafteeda waxbaa soo dhowaan kara si doorashada weyn ee guud loo tago marka waxaan isleeyahay eh, halkaasano runtii waa jaanis badan amniga waa la sugi karaa waana yacni localkaas doorashada localka ana waa la samayn karaa Ee, maxamed mukhtaar sidaad og tahay heshiiska ay gaareen golaha wadatashiga waxaa lagu sheegay in doorashooyinku ay soo hormari doonaan kuwa dowlad goboleedyada oo sanad kadib la qaban doono marka aad fiiriso xaaladda amniga dalka iyo deegaanada ay dowladdu gacanta ku hayso iyo kuwa aanay ku hayn isbarbar dhigto ma lagu qaban karaa wakhtigaas doorashada runtii ima muuqato in sanad gudaheeda lagu qaban karo ee, doorashooyinkaas la iclaamiyey sababtoo ah dhowr arrimood daraaddeed horta waa midda koowaade su-aal waxay ka taagan tahay dadka hadda madasha fadhiya laftigooda oo qaarkood loo arko wakhtigooda inuu ka dhacay ama dhowaan uu wakhtigooda ka dhacayo marka waxaa loo baahnaan doonaa in siyaasiyan laftigeeda aragti laga yeesho oo dadkii horta aragti midaysan ee, laysla qaato daatna sidaan hore u sheegnay dee guud ahaan ee, dad badan ayaa ka soo horjeeda oo bulshada rayidka hata ay ku jirto mowqifkeeda ay ka qaateen ay ka soo horjeedaan go'aamada ee ka soo baxa madasha horta waa mid ee, midda aad hadaagti ku- aad ku dartay oo ahayd macnaha arrinta amniga la wada ogyahay waa caqabad kaloo jirto ee, awoodda dowladda markay noqoto institutional capacityga inay maamusho doorashooyin noocan ah ee muddo sanad gudahooda runtii oo d- dalkao dhan ka dhacdo ama macnaha inta badan ka dhacdo ee ma aha arrin ee, fudud ma aha Ee, intaa waxaa sii dheer dadka laftigooda waa- da- ee, waxaa loo baahnaan in wacyigelin loo sameeyo oo dadkii loo diyaariyo inay dimuqraadiyadda ee codkooda ay ku codayaan waxay lo- ah, waqti ayay u baahan tahay Ee, intaa waxaa sii dheer dhaqaale sababto ah, saan ognahay macnaha dee miisaaniyadda dowladda waa xadidan tahay marka in loo helo miisaaniyad ka baxsan miisaaniyadda hadda jirto oo loo helo dhaqaale lagu meelmariyo doorashooyinka ayadana waa ee, xujo kale oo meesha taal Ee, doctor shaafi horta caqabado badan baa horyaala Een, doorashadan la yidhi hal sana lagu qabanaya oo maamul goboleedyadana ka dhacaya qodobka koowaad waa waxaa weeye kalsoonida lagu qabo maamul goboleedyadu in ay arrintaa riixayaan oo ay arrintaa fulinayaan oo ka go'naan doonto horta kalsooni laguma qabo taas waxay keenaysaa wakhtiga oo yar iyo shakhsiyaadkii la rabay ee madaxda ahaa maamul goboleedyada oo lagu qanacsanayn ama su-aal laga keeni karo ka go'naanshahooda inay ka go'naato inay doorasho xilliga ku qabtaan caqabado kale hortaalla waxaa waxaa waaye ee, dadkii doorashadan geli lahaa ee axsaabta ahaa iyo qawaaniinta ay ku geli lahaayeen ee, ee, maxay ahayd qaanuunka doorashada axsaabtii guddiga doorashada oon weli la magacaabin ee, intaasoo dhan dhiman dhaqaale oo soomaaliya wax walba ay dib ugu dhacdo marmarsiyo dhaqaalood baa jira beeshii lixaad oo iyaduna meeshan soo taagano madha soo faragelin doonta si guud ahaan ani waxaan qabaa in tallaabadan horey loo qaado oo dowladda dhexe ay maxay ahayd riixdo inay tallaabadan dhaqaaqdo sanad markuu dhammaado meeshii lagu istaago kadib heshiis siyaasadeed la isugu yimaado dhowr waqtigii ama wixii waan ku fulinay ama minaan ku fulinina waqti inaan ku darsanaan u baahna mahadsan tahay rofeor daqare siyaasiyiinta ka soo horjeeda heshiiskan ay gaareen golaha wadatashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ee heshiiskan gaaray ay samaysteen muddo kordhin taas oo baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka arrintan sidee kula muuqataa walaahi runtii ee, waa runtood ee, way ka dhex muuqan kartaa hase yeeshee waxa weeye wixii inoo yaalay si ay ku dhismeen maamul goboleedyadu runtii in aada loo fiiriya way tahay iyo wixii ay soo qabteen ee marxaladda maanta la joogo anigu waxaan u arkaa sheekadan hadda dhacday heshiiska siyaasadda ee la gaaray anigu waxaan u arkaa markii damaaciga siyaasiga kursiga raadinaya laga tago waxaan u arkaa waxa ugu macquulsan ee nidaamka dowladaha hoose aan ku dhisan karro ee nidaamkeena mataqaanaa isteediyada doorashada heer isteeda loogu gudbi karo mustaqbalka noo horseedi kara doorasho caam ah oo one man one fowda one barson one fowda ee mid noo horseedi kara inuu yahaan aaminsanahay hase yeeshee mar kasta dhaliishada waata dhaliisha axsaabta waa muhim aad bay u fiican tahay waan anigu waan ku farxay markii laanta fulinta ee xukuumaddu ay war soo saartay kadibna ay mucaaradkii iyo qaar kamid isteediyada hadleen waxaasoo dhan waa in cilmiya laga qaato si marka ugu dambeysa meel mataqaanaa saxa laysku imaado waatahay wasiir maxamed mukhtaar siyaasiyiinta ka soo horjeeda heshiiskan ay gaareen golaha wadatashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ay muddo kororsi sameeyeen arrintaas idinka ugu muuqata runtii ma aha in ayaga dhammaantood laga soo wada qaado inay muddo kororsi ay tahay sababta madaxweynayaasha qaarkoodna wakhtigooda waa dhacay kuwana dee wakhtigooda lama gaarin marka horta layskuma qaban karo horta dhankaas waxaa fiican in sharciyan haddii la fiirinayo ama dastuurka ee dowlad goboleeda laftigooda ee qaarkood ayaan wakhtigooda dhicin oo marka wakhtiga weli mandate haysto marka tusaale ahaan la yidhaahdo doorasho hal qof hal cod ha la gaarsiiyo xisbiyana ha la sameeyo baarlamaankana waxaa bedeli kara baarlamaan hal qof hal cod soo doortay marka la yidhaahdo waa muuqataa inaanay suuragal ahayn in wakhtigii mandatekooda uu ku ekaa inay ku dhammaystiraan oo ay ku wareejiyaan marka si taa loo gaaro marka macnaha waxay noqonaysaa inay ayaga sii joogaan ay fuliyaan taana waa marka midda aan leenahay war khayr allah idin sii waa soo shaqaysayna laba mid un sameeya haddii wakhtigiina uu dhammaadayna maamulku meelgaara ku wareejiya ayaga ha fuliyaan haddii kale doorashada deegaankiina qabta oo cid kale markaas u doora oo ciddaas kale ha gaarsiiso balse laakiin inay isku xujeeyaan ay dhahaan annaga unbaan gaarsiinayno annaga unbaan keeni karno cid kale kuma aamini karno taas waa marka meesha ay cilada ka imaanayso haddii kale mid ka fiican ay soo jeedin karaan oo ahayd annaga aragtidaanan qabnaa xilligeena ma dhacayso balse xukuumadda nagu xigta ama maamulka nagu xiga ayaa samaynaya shanta sana samaynayo balse annagana ma waafaqa laakiin dee ciddii annaga aan ahayd inay ayaga sharciga qortaan ayaga fuliyaan ayaga isugu daraan dan taas waa marka meesha uu qaladka ka imaanayo aada umahadsantahay doctor shaafi waxay ula muuqataa horta golaha mucaaradku waxay inoogu jiraan baa la dhihi karaa meeshii jag and balancy ama inay iskorjoogtayntii waxay dhihi jireen maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliyeed inta badan wuxuu ku jiraa jeebka golaha fulinta garsoorna ma jiro saa darteed mucaaradku mar waliba waxay u taagan yihiin inay dowladda dabagalaan galahaan laanta fulinta marka xaq bay u leeyihiin in ay in ay dhahaan waxa ay sheegan hayaan ama ay ka cabsanayaan inay inay sheegaan midda kale meesha ku jirta waxay tahay soomaalidu sida ay dowlad u noqotayba waxaa lagu kari la-yahay war wixii aad isku waafaqdeen fuliya qaanuunkii idin yiilay fuliya waxaad siyaas ahaan isugu waafaqdeen fuliya saa darteed baad waxaad arki hadda puntland oo kale mucaaradku waxay ka cabanayaan inuu dani rabo inuu wakhtiga korarsado isagoo shaqadii wada muddana ay u harhsantah waa laga urin karaa marka mucaaradka hadda jiro waxay dhaheen dowladdan waxa ay samaynayso waa muddo korarsi dhan way ka tahayoo maamul goboleedyada sanad baa loogu wada daray waa muddo korarsi meeshaas waxaa kaloo laga cabsanayaa dowladda dhexe in ay ku darsato laakiin waxaan rabnaa in la dhaho salaad walba wakhtigeeda la tukadaay hal la gaadho wakhtigii doorashada in lagu darsanay la gaadhay laakiin shaqadan hadda socota yaan la hor istaagin ha la taageero waxyaalaha dhaliishaana ha la sheego aada waa mahadsantahay wasiir baafo heshiiskan golaha wada tashigu ay wada gaareen ma kaaga dhex muuqdaa adiga muddo kororsi ha waxaa goobta isugu yimid toddoba mas-uul oo madaxweynaha uu ku jiro ra-iisul wasaaraha uu ku jiro shantii dowlad goboleedna afar keliya ay meesha ka fadhiyeen afartooda saddex ka mid ah muddo kororsi baa usoo baxaya maarata wakhtigooda way dhaafayaan marka danaha shakhsiga iyaga ay meesha ka dhex arkaan ayaa shakiga weyn keena mataqaanaa saddex ayaga ka mid ah waxaweye haddii sidan loo ogolaado waxay midna wuxuu joogayaa laba sano midna wuxuu joogayaa hal sano midna wuxuu joogayaa sideed bilood buu joogayaa maarata marka waxaa ku jira mudakororsi meeshaas waa muuqdaa su-aasha taagana waxay tahay waxaan waxaa loo samaynayaa xukunkii dadka la gaarsiiyo mise in kursiga lagu sii fadhiyo mataqaana waa xaq ay u leeyihiin dadweynaha soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba inay su-aashaasi warsadaan xataa hadday suuragal noqon lahayd in muddadaas sanadka ah wax lagu hagaajin karo waaba wax laga wada hadli karo oo la ogolaan lahaa mataqaana inta muddadana la dheereeyo doorashona dhicin waxa weeye nasiib darada ugu weyn oo dalkaana soo food saari karta ayay noqonaysaa mataqaana una baahan in aada looga digtoonaado wasiir maxamed mukhtaar madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiska siyaasadeed la horgeyn doono baarlamanka labadiisa aqal si ay uga doodaan heshiiskan ayna qaab dastuuri ah ugu bedelaan haddaba baarlamanka maxaa laga filan karaa muxuuse yahay doorkiisa
baarlamaan shaqadiis waa naqaanaa baarlamaan inuu sharci dejiyo ayay tahay marka la horgeeyo horta cidda dastuuriyan ka soo dhigaysa waxaan filaya guddiga dastuurka inay yihiin aan filaya kuwaasa waxay keeni doonaan baarlamaanka baarlamaanka marka saasuu kaga doodi doonaa bal su-aasha tan u baahan aniga aan isweydiin lahaa waxay tahay saddex sheedood macnaha baarlamaanka keliya haddii lagu koobo ma dhici doontaa xasiloono siyaasadeed iyo wadajir bulshadeed oo haddii aanan dadka intiisa kale laga soo qaybgelin oo layidhaah lagu koobo baarlamaanka xasilooni siyaasadeed ma keenaysaa sidoo kale dadka mau arkayaan inay tahay talo loo wada dhan yahay oo dadka dhan ay wada leeyihiin sidoo kale go-aanka ka soo baxa aqbalaad bulsho ma jiraysaa marka haddii saddexdaasi marka aan ku fiiriyo ima muuqata haddii layidhaha baarlamaanka keliya ayaa lagu koobaa oo dadka kaleo dhan waa laga saara talada sababta waxa laga hadlaya waa masiirkii dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo siyaasadda soomaaliyeed insha allah mustaqbalka dheer oo dhan meeshii ku hagmaysa waaye marka baarlamaanka kiisu waa leeyahay balse waxaan filayaa in si loo helo go-aano la wada leeyahay oo talo la wada leeyahay oo dadka wada aqbalaan in gogashal ballaariyo taladan la badiyo waa mahadsantahay doctor shaafi heshiiskan gabagabadii kolley baarlamanka la horgeeni doonaa labadiisa aqal maxaa laga filan karaa baarlamanka soomaaliya go-aanadu heshiiska ka qaadan kara doorkiisu muxuu noqon karaa baarlamaanku waa jihada sharciga u leh in ay iyaku waxna baasmariyaan sharcina keenaan saas darteed baarlamaanka waxaa laga filayaa inay doorkooda qaataan baarlamaan soomaaliyeed noqdaan waxa ay golaha wadatashigu soo saareen haddii u arkaan danta dalka in ay ku jirto inay ansixiyaan haddii kale in wax ka bedel ay dib u celiyaan oo golihii ay ka timid wax ka bedel lagu celiyo oo wax ka bedel ay ku sameeyaan iyaku ayaa laga fili karaa saas darteed waxaan qabaa baarlamaanku in lagu kalsoonaado oo wixii ka soo baxana sidii loo fulin lahaa falowgeeda la galo laakiin mar walba waxaa qasab noqon doonta heshiis siyaasadeed in lagu kabo oo dadka siyaasiyiinta la qanciyo iyo dadka danaha kale siyaasadda in la qanciyo qasab ay noqon doonta wasiir baafo heshiiskan baarlamanka la horgeeni doonaa ugu dambaynta maxaa laga filan karaa labada aqal ee baarlamanka soomaaliya badiba intaan hadda arkaynay labaatankii sano aan soo soconnay laanta fulinta waxay saamayn xoog leh ku lahayd laamaha kaletaba oo jira waa kii maxaan ku dhahdaa ugu weyn yahay baarlamaanka ugu weyn yahay waxaana aan ognahay dadka hadda soo galay inay isku jiraan dad dowladnimada yaqaana oo wax ka yaqaana dad aqoon leh dad aan aqoon lahayn dad aan weligood dowlad meel lagu haya aan arkin intaba waa isugu jiraan mataqaanaa laakiin waa meesha ugu habboon oo looga hadlo arrimaha soomaaliyeed looga hadlayo maarata xaqana u leh waa hay-adda xaqa u leh dadka ku jiraan ay xaq u leeyihiin inay go-aan ka gaaraan annaga baarlamaanka lama qabno ayagaa baarlamaan noo ah wax alla waxay go-aanho ay gaaraan waa in inta kaleetana ay qaadato mataqaanaa marka iyagan waxaan leenahay marka waa yeelwaa kuma anagoo isyeelyeelayn maadaama ay ahayd inay danta guud inta fiiriyaan ayagana maxaan ku dhahdaa sida waddanka u roon ummaddaana u roon oo soddonkaa sano intaas soo martay mataqaanaa ay go-aankeeda ay la yimaadaan wixii meeshaa ka soo baxa ma ahan tale loo jeedinaayo golihii maxaan ku dhahdaa wadatashiga oo laleeyahy wax ka soo bedela go-aanka kama dambaysta waxaa iskale baarlamaanka iskale isagaasaa markaa yani dadka kaleto siyaasiyiinta oo aan baarlamaanka ku jirno bannaanka jooga iyo maxaan ku dhahdaa bulshada rayidka iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ku gowracan yihiin go-aanka baarlamaanka ku gowracan yihiin waxaa marka furan hadeertaan intaan baarlamaankuusan dooda gelin ama intuusan gebagabaynin in xoogga la saaro in ra'yiyada dadweynaha ay qabaan bannaanka ay soo dhigaan meelo ka baxsan maxaan ku dhahdaa goobaha siyaasadda looga doodo oo aad lo maxaan ku dhahda looga doodo si saameyn loogu yeesho dooda ka dhici doonta baarlamaanka oo ay noqoto dood maslaxadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed u adeegaysa inay noqoto waa mahadsantahay wasiir baafo rofeor daqare maxaad ka filaysaa baarlamanka doorkiisu muxuu noqon karaa runtii baarlamaankeenna labaatanka sane ugu dambeysay wuxuu ahaa baarlamaan markii lasoo dhisayana suuqa laga soo magacaabo markii lasoo magacaabana laanta fulinta ku milmo ahaa anu waxaan ka filayaa meeshaas wixii madaxweynaha iyo brime ministerku qabaan ayay baarlamaanku qabi doonaan walaa siyama hadda waxaa arrintu madaxweynaha iyo iyo iyo ra wasaaraha way kasii xoog badan tahay madaxweynayaasha gobollada eh oo ku jira dadka koonfurta ugu tirada badnaa saddexdaa boqol ee baarlamaanka laba boqol iyo konton koonfur ay noqonayaan nin kasta madaxweynaha ra wasaaraha taabanaya nin kasta madaxweyne goboleedka soo taabanaya afar saddex sano kadib kursigiisaas yuu u heelinaya waxaa weye marka anu waxaan leehay marka madaxweynaha go-aanadu iyo waxa uu shaqadu qabanaya prime ministerka shaqo dalka iyo dadka u barakaysan allah ka dhigo laakiin anu hadda xildhibaano wax ku dari kara ama wax ka dhimi kara inay jiraan uma malaynayo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo